aad baad u mahadsantahay haashim dowladda qatar ayaa waxa ay habeenkii xalay ku dhawaaqday in heshiis xabad joojin iyo maxaabiis dhaafsi ah ay gaareen kooxaha muqaawamada falastiin iyo maamulka yuhuudda heshiiska oo wejigiisa koowaad uu soconayo dhowr toddobaad waxa ay muqaawamada falastiiniyiintu sii dayn doonaan soddon iyo saddex maxbuus oo yuhuud ah halka kayaanka suhyuuniga ahna uu ciidankiisa kala bixi doono magaalada khaza sidoo kalena ay sii dayn doonaan kumanaan maxaabiis ah durbaba waxaa marinka khaza ka bilowday ee dabaaldegyo farxadeed oo ay dhigayaan dadka muslimiinta ah kuwaasoo allaah uu guuleeyey kadib sabar iyo nafhur muddo dheer ay samaynayeen waxa uu netanyahu ku qasbanaaday inuu oggolaado dhammaan qodobadii uu horay u diidanaa isagoo meel iska dhigay oo raahdiisii ahayd waxaan awood ku soo furanaynaa maxaabiista taasoo ku hor burburtay sabarka dagaalyahanada muqaawamada iyo muslimiinta khaza ciidamada maamulka yuhuudda ayaa muddadii ay ku sugnaayeen magaalada khaza waxa ay dhowr jeer isku dayeen inay xoog kusoo furtaan maxaabiis ku jirtay jeelasha kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta balse khasaarooyin xoogan ayay kala kulmeen iskudayadaas waxaana la laayay askar ka tirsan ciidankii yuhuudda ee doonayay inay xoogga kusoo furtaan maxaabiista halka maxaabiista qudhooda qaarkoodna ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu toogteen kadib markii yuhuuddu ay isku dayeen inay xoog kusoo furtaan heshiiskii xalay dhex maray ee kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta iyo maamulka yuhuudda waxaa aada ugu farxay oo soo dhoweeyey dadka ku nool magaalada khaza kuwaasoo run ahaantii ee muddo ka badan sanad wajahaya duulaan cudwaani ah oo aan noociisa horay usoo marin magaalada khaza waxaana muuqaalo laga soo duubay dadka muslimiinta ah laga dheehanayay iyagoo sujuudu shukri la dhacay islamarkaana aada ugu faraxsanaa joojinta duulaankii muddada ka badan sanadka ku socday dadkaas muslimiinta ah
غزة وياك يا غزة يا غزة يا عز يا رب الحمد لله وشكر لله لوقف الحرب الحمد لله الحمد لله وشكر لله يا رب الحمد لله الحمد لله الحمد لله
xoga intaan ka faahfaahsan ee waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa barnaamijka dhacdooyinka dunida insha allah